kulankan oo ahaa kulan duco iyo allabarya oo ay beeshan ay ku yeelatay magaaladani mombasa ayaa waxaa kala soo qayb galay culimaudiin siyaasiyiin iyo ganacsato waxaana horkacayay barasaabkii hore ee ismaal goboleedka wajiya axmed cabdulaahi iyo xildhibaankii hore ee deegaanka bariga wajiya cabaas maxamed axmed cabdulaahi barasaabkii hore ee ismaal goboleedka wajiya oo si gaar ula hadlayay warbaahinta star f m ayaa waxa uu faahin dheeraada uu naga siiyey kulankani magaalada mombaaso ka dhacay alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed walaalayaal mombaasan maanta soo gaaray anigoo ila socdaan odayaal iyo madax kale mashmuuc cabaas ambasada ibraahim khamiis waryaheennii bashkaas jug soo dhacay iyo odayaal kaleeto becmustur eh waxaan u soo gaarnay in aan ka qayb qaadanna qur-aan akhriska ay ku qabeen mombaasa beesha awdagoodiya shirkan shir qur-aan akhris ah oo allabari ah oo maaragtay abaarahan iyo maaragtay nahaayo ilaahay maaragtay looga baryaayo ciddii ay qur-aan ku akhrisani ayuu ahaa anigana waan ka soo qayb qaatay maaragtay anigoo liyaca igu casumay waan maaragtay u imaaday tolkii in aan ka qayb qaato qur-aan akhriskaasi taxliishaasina aan maaragtay aan dhinac aan aan ka helo oon ayagana soo salaamo inta baan u yimid intaa wixii raacsan waxaa weeyaan in aan u sheegay in mar kale aan danaynayo in aan isu soo sharaxo insha allahu kursigii gabananimada wajeer county xildhibaanka hore ee deegaanka bariga wajiya cabaas maxamed ayaa isaguna isagoo halkani ka hadlayay waxa uu sheegay in xilligani xil adag oo abaaraha lagu jiro kulankan uu ahaa kulan muhiimad gaara leh dhulkii abaaro baa ka dhaceen markaa dadkii mombaaso waa inoo yareen ilaahay baan baryna inaas ilahay noo aqbalo ina roobna siiyo waddanka ammaan eeda siiyo maxamed ibraahim xuuriye guddoomiyaha ururka somaali community ee magaalada mombaasa ayaa isaguna waxa uu sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin inay magaalada mombaasa ay ku soo dhoweeyaan barasahaabka hore ee istaamaal goboleedka wajiya axmed cabdulaahi oo uu sheegay inuu yahay nin wax badan deegaankaasi ka qabtay xilliga uu xilka wahayey maanta waa maalin weyn oo alxamdulilaahi qur-aan akhris beesha dagoodii aan maansha ku lahaanay maanta alxamdulilaahi waxaan u yeeranay maanta madaxdeenna ilaa wajeeran telefoonno u dirnay oo insha allah awalida axmed cabdilaahi aan u yeernay oon dhahnay maanta kaale ducada qaado mombaasa haddaan reer mombaaso nahnay ugu dambaynta ibraahim cali oo ku hadlayey magaca dhallinyarada beesha shirkani soo qabanqaabisay ayaa waxa uu sheegay inuu kulankani ahaa kulan duco iyo allabaraya iyo is-xogwaraysi xaaladda ka taagan deegaanada ay beesha degto maanta waxaan qabnay shir oo beesha dagoodiya waxaana ku saabsanay unitiga cidda isku imaadkeeda iyo qur-aan akhris markan waxaa kaloo jiray niman odayaal leh oo culamaa udiin ah magac siyaasiin ah oona naga mid ah ayaa maanta imaaneen markaan imaadkoodana wuxuu ahaay inay maaragtay qur-aan akhriska magacaan la qadayna oo dadkana ay bartaan oo maxaaliirayana ay soo jiidayaan markaan tii iida la dhacday magaalada mombaaso ay ku nool yihiin soomaali badan oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada xaaladaha ka jira gobolka waqooyi bari maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista